إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolka baay iyadoo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenyan ah oo ka dhacay weerar lagu qaaday ciidamada kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed uga mahad celisay doorka ay ka qaateen dagaaladii socday labadii sano ee u dambeysay maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka wada howlgal ka dhan ah in dhashareerka sharciga ah ee ay xirtaan gabdhaha muslimaadka ah wasiir ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay in aan xabad looga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ololo ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa ka bilowday degmada saakow iyo deegaanada hoostaga taasoo dadka lagu boorrinayo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay waxa ay diiradda ku saari doonto xamlo ballaaran oo ay ku dhawaaqday bannaanbax looga soo horjeedo ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho jabhadaha mucaaradka ku ah dowladda xabashada etoobiya ayaa ku gacan sayray wadahadal ay la galaan abey axmed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday ciidamada xabashida ethoobiya ee saldhigga ka samaystay degmada diinsoor ee gobolka baay dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay fariisimihii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya sidoo kale magaalada baydhabo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo isbaara u taalay oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda horseed ee magaalada baydhabo waxaana halkaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka dhulka n f d ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday ciidamo kenyaati ah oo ku sugnaa gobolka mandheera dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka dhamase oo gobolka mandheera waxaana ciidamada kenya ee weerarka lagu qaaday la gaarsiiyey khasaare kala duwan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed uga mahad celisay dowrka ay ka qaateen dagaaladii socday labadii sano ee u dambeysay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar kadib markii ay dhammaatay muddo laba sanno ah oo uu madaxweynaha dowladda federaalka sheegay inuu uga adekaanayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaanaduna ay sheegayaan inaysan maanta dowladdu haysan hal guuto oo u dagaalanta xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay dib u qabsadeen dhul ay horay dowladda federaalka u joogtay ayuu sheekh cali dheere uga mahadceliyey bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed dowrka ay ka qaateen dagaalka waraysi gaar ah oo ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuu sheegay inuu si gaar ah ugu mahad celinayo allah kadibna bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay kuwa hiil iyo hooba la garab istaagay ragga dagaalka kula jiray shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ee la socda
shucuubta muslimiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan ee runtii mujaahidda la gabar istaagtay hiil iyo hoo af iyo adin waxaa weeye la garab istaagtay cadowga iska dafcintiisa iyo waxa weeye maxaa leedaha iska celintiisa wiilashooda ku bixiyey hantidooda ku bixiyey hadalkoodii ku bixiyey meel kastay joogaan iyo qabiil kasta oo ay yihiinba iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna xoolihiina iyo awlaadiina iyo dadkiina ha idiin barakeeyo dalkiina ha idiin barakeeyo wixii aad ku rabteen ee waxa weeye ilaahay raxmaddiisa raadishahaysa hadna ilaah idinku siiyo sheekh cali maxamuud raage ayaa ku booriyey bulshada inay sii laba jibaaraan kaalintooda ay kaga dhiidhinayaan damacyada ethoobiya ay ku wajahaan badda soomaaliya iyo hagaridaamooyinka shisheeyaha kale maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka wada howlgal ka dhan ah indhashareerka sharciga ah ee ay xirtaan gabdhaha muslimaadka ah faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka jubbada hoose ahna taliyaha saldhigga magaalada kismaayo ee maamulka la baxay jubbaland warsame axmed geele waxa uu sheegay in muddo afar maalmood ah oo ay wadeen howlgal ay ku raafeeyeen indhashareerka ugu dambeyntii ay dabqabadsiyeen indhashareerka ay haweenka ka soo aruuriyeen sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkaya mid ka mid ah xarumaha ciidanka ee ku yaala magaalada kismaayo oo lagu dhex gubayo indhashareer aad u fara badan oo boqolaal ah haddaba waa kan taliyaha qaybta booliiska jubbada hoose oo goobta ay kusoo bandhigayeen ama ay ku gubayeen indhashareerka kula hadlay saxaafadda waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaas oo magaalada kismaayo horey mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meelka meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray una jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa si kastaba ha ahatee meelaha ay dalka ka joogaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa gebi ahaanba la dagaalamaan niqaabka sharciga ah ee gabdhaha muslimaadka iyadoona ragga ka muuqata shacaa'irta islaamka ay xabsiyada u taxaabaan wasiir ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay inaan xabad looga adkaa karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab muxsin xasan ayaa ka warramayaa cabdiraxmaan yuusuf cali caynte oo horey usoo noqday wasiirkii hore ee qorshaynta dowladda federaalka ayaa ka dhawaajiyey hadallo badan oo uu ku tilmaamayey quusta heysata dowladda federaalka dhanka kalena uu ku muujinayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo awooddeeda ciidan iyo teeda maamul ninkan oo sidoo kale madax ka ah hay-ad soo saarta daraasaadka amniga ayaa ka dhawaajiyey in ay dowladda federaalka ku guuldaraysatay xaqiijinta himilooyinkii ay ku taamaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaabna aan awood lagu maquunin karin islamarkaana dagaal looga adkaan karin in aan ku guulaysan weyno himilooyinkaas not kulligood laakiin xataa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan aan ku guulaysan weyno waa mushkilad inteeda laag tusaale waxaa usoo qaata arrinta amniga cadowga ugu badan oo maanta amniga soomaaliya uu leeyahay waa kooxda argagixisadaha ee al-shabaab anigu waxaan ka mid ahay dadka aaminsan kooxda argagixisadaha ee al-shabaab xabad keliya iyo xoog inaan looga adkaan karin sidaasi si la mid ah cabdiraxmaan caynte ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladda federaalka ooga horeyso dhinacyo badan oo maamul iyo militariba sida cadaaladda garsoorka mujaahidiintuna uu yahay midka ay dadka oo dhammi ku qanacsan yihiin islamarkaana ay usoo xugun doontaan waxa uu sheegay in dacwada la geysto maxaakiimta islaamiga ah ee ku yaalla wilaayaadka islaamiga ah aysan qaadan waqti dheer si deg deg ahna loo kala saaro labadii dhinac ee wax isku qabay islamarkaana xukunka sidiisii loo fuliyo halka kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay yihiin iska dabawareeg iyo waqti lumis hadda kahor ba aanu daraasad ka qoray arrinta cadaalad tusaale markaan usoo qaato shabaabku sayladda suuqooda badeecada ugu weyn oo taalla waa maxkamado aa loo tagaa sababaha loogu taga waxay ahayd maxkamaddooda markaad tagtid horta go-aanka waxaa lagu gaarhaya muddo aad u yar ko go-aankii meeshaas ka soo baxana waa la fulinayaa fulintiis aaday u sahlan tahay midda saddexaadna waxaa waaye dadka maxkamadahaas taga waxay aaminsan yihiin inta badan go-aankaas soo baxay inuu yahay mid cadaalad ku salaysan marka taas loo barbar dhigo nidaamka cadaaladda ee dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada marka loo barbardhigo horta waxaa laga yaabaa in go-aan laga gaaro case mucayana inay qaadato sanad ama laba sano raacfaan raacfaan gobolka ilaa maxkamadda sare laisla gaaro hadhow haddana amar fulin lasoo saaro amarka fulinta haddana inuu fuli waayo oo lagu dhiiran waayo in la fuliyo sababo jira iyo duruufo jira dartood iyo waxaas oo dhan waxaa kaloo jira perception arrintan waa perception yacni qanaaco dad badan ay qabaan oo ah in go-aankaas uusan cadaalad ku salaysnayn waxaa laga yaabaa in dadku ay dad la hadlaan lacaga bixiyaan waxaas oo dhan marka arrintaas waa perception si kastaba ha ahaatee hadallada noocan ah ee ay jeediyaan madaxda iyo siyaasiyiinta ka tirsan dowladda federaalka ma ahan midkan kii ugu horreeyey waxaana maalin walba lasoo diiwaangeliyaa sargaal ama askari ka tirsan dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee hadallada noocan oo kale ah ee ay quusta ka muuqato islamarkaana ay jeediyaan madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ma ahan midkan kii ugu horreeyey waxaana maalin waliba lasoo diiwaangeliyaa sargaal siyaasi ama xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo sheegaya tunyarida dowladda federaalka iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ololo ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa ka bilowday degmada saakow iyo deegaanada hoostaga taasoo dadka lagu boorinayo maxamed muudey axmed oo muslim ayaa ka warramaya guddigani wilaayada ka socday ayaa xamladani ka fureen degmada saakow ugu horeen xamladda waxaa kelimaadka wacyigelinta xamlada ka hadlay sheekh cabdulle nuurudiin salaadaas marka jameecada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay salaada fardiga waxaa ka fali badan tahay iyowi lama rabaa imaam bukhaari iskale mid wuxuu yidhi khamsu cishriina daraja labaatan iyo shan daraja a salaada fardiga ka dheer sabca wa cishriin khamsa mid waxay leedahay shan iyo labaatan midna waxay leedahay toddoba iyo labaatan marka nin toddoba iyo labaatan hele ma wax la xisaabi karaa marka ma wax lasoo koobi karaa qodobka kaloo lamaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka haddii weese soo weesaysto weesada soo wanaaji oo salaada soo aada oo dan kalen u baxaynin tallaabada qaadaya inay dembi ugu tiraaya tuna darajaad u koryeelaya hadi ka warrama inta bisi u soo socoto intii midna dembi lagaaga tira midna xasanaad lagu koryeela ka warrama walidaalika waxaa la yidhi dadka kan uu ajri badan abcadu min almasaajid sabab socodkiisaaf soo saas maa socodkiisaaf kow xagga geeyi marka masjidkaa imaaday marka lama rakacaad dukad intii salaadaas sugayso aqalka ka sugayso adoo salaad ku jiro ajirkii helleeda heli haatan faa'iidama tahay marka intaas iyo wax ka badan baa leeda wax la soo koobi kara ma aha marka waxaan isdardaarmaynaa marka salaadaas macal jameecad in ilaalino salaadaas macal jameecad inuu ilaalino sheekh cabdulle kadib mid ka mid ah guddiga xamlada ayaa ka warbixiyey ujeedka xamladani iyo waxay ku saabsan tahay saaad la socotaan aad warbaahinta iyo iclaamka aad ka dhagaysateen waxaa la iclaamiyey xamlo lagu magac daray irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ummadda in lagu hanuuniyo jidkaad hanuunka in lagu hanuuniyo jidka toosan ee ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin in ummadda lagu hanuuniyo halkaas la marsiiyo xamladaas oo magaceedu sidaa yahay ayaa la iclaamiyey shacaarka iyo xamladan halkudhegeedii waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qaar ka mid ah ganacsatada oo iyana ay ka hadleen xamladani ganacsatada saakow iyo guddiga ilaadankiisa arrimaha gobolka ay soo direen ayaa laga wada hadlay si wanaagsan badan baa looga naqashay oo ama diini ah ama ilaadankiisa dhaqanka ganacsiga ku salaysan ayaa lagala hadlay wixii fiicanna la qaato waxa gaaladu wadana beri laga noqdo waxa ilaa wanaagsan oo diinta u wanaagsan lala qaato kulanka labaad ee guddiga xamlada waxay la kulmeen nuqabada kuwaas oo iyagana looga hadlay doorka wacyigelinta ay ku leeyihiin nuqabada waa ilaah ayaa ku mahadsan maanta waxaana soo gaaray guddigii uu soo diray waaliga oo ahay waxaana loo soo diray xamladii dacwiga ah ee ku dhooqay waaliga guddigaas ayaa waxayna soo gaarsiiyeen xamlada dacwada qaybaha ay ka kooban tahay marka ugu horreyso ee waxaa waaya xamlada dacwada waxaa u horreeya hanuuniinta in la hanuuniyo bulshada laguna hanuuniyo diintooda hergelinta dacwada iyo wacyigelinta bulshada oo dhan qodobka labaad oogidda salaadaha jameecada kulamada harsan ee dacwadani diiniga ah waxaan ku soo gudbin doonaa wararkayna kale inshaa allah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay waxa ay diiradda ku saari doonto xamlo ballaaran oo ay ku dhawaaqday cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose waxaa looga dhawaaqay xamlo wacyigelin ah taasoo ciwaankeedu yahay irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad shacaarkeeduna yahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xamladan ayaa waxaa ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ololahan dacwiga ah ayaa waxaa si wadajira uga faa'iidaysan doonaa guud ahaan dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqay xamladan iyo waxyaaba ay diiradda saari doonaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya awalan ilaahi subxaana wa tacaala baa mahad iska leh intaas kadib waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa halkan ka caddaynaysaa in ay ballaabanayso xamle magaceeda la yidhaahdo irshaadu alumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi xadiidkaas aad wada garanaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamayo qof kasta mas-uuliyadda oo saaran inuu guto xamladan intaas magaceeda lagu sheegay shicaarka intaas lagu sheegay waa xamle oo ka ballaabanayso walaayaadka islaamiga ee guud ahaan gaar ahaanna walaayada aan joogno oo mas-uulka ka nahay ee jubba sufla waxaa loo baahan yahay in si jiddiyi leh aan u dhaqangelino oo howshaasna aan qaadanno oo aan gudinno qof kastana halkii ugu aadan yahay ee ka qabto maamulka wilaayada ayaa wuxuu kulankiisa ugu horeeya la qaatay salaadiinta wilaayada waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xamlada iyo waxyaabaha uu waligu tilmaamay inay diiradda saari doonaan waa kuwan salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaan maxamed deeq suldaan cabduqaadir xaydar iyo suldaan maxamed nuur mataanow oo warbaahinta islaamiga alfurqaan la hadlay waxaan halkan isugu imaanay annaga odayaasha dhaqanka ah iyo walaayada jubba sufla ugu horey waaligeenna sheekh axmed abu yunis xafidahullah iyo makaatiibtiisa kala duwan ayagoo halkaas inoogu sheegay in galabta ay bilaabanayso xamlo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad oo keedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyati xaqiiqatan haddaan odayaasha dhaqanka jubbada hoose nahay waxaan uga digaynaa dadka sida aan maqasheen waxyaalaha xunxunka ah oo ay ugu horeeyaan muqaadaraadka xaqiiqatan waa la nahiyey ilaahaa nahiyey laakiin hadda waxaan u malaynahaa walaayada jubbada hoose in ay go'aan qaadatay go-aanka ay qaadatayna waxay la talashatay odayaasha dhaqanka xaqiiqatan waxaa moodaa ilbaabihii aan laga galo odayaashii in la kulmiyo waxaan ku qaadanay waxyaalaha xumaanta in la reebo oo ay ugu horeyso fisqiga xumaanta jaadka sigaarka tubaakada go'aankaas xaqiiqatan wax irga ah oo noogu furan ma leh haddaan odayaasha dhaqanka jubbada hoose nahay waxaa maanta maamulka gobolka jubbada hoose asnoo qabtay xaflad oo xamle ka soo baxday xarakada arrintaas fulinteeda iyo sheegitaankeeda iyo qodobo fara badan laga soo saaray maadaama aan nahay odayaasha waan la guddoonnay sida moobelada waaweyn iyo diishishka daroogada faraha badatay oo danka aad loogu camamay iyo alaabta ama dharka oo calaamooyinka gaalada leh ama daawooyinka qaarkood calaamooyinka gaalada leh dhammaantooda si loo jooji lahaa loo ciribtiri lahaa maamulkii waa la qaadanay marka waxaan leenahay annaga haddaan nahay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoosey ee odayaasha jooga degmada maxaafadada jamaame salaadiinta waxaan la qaadanay walaayada in waxyaabaha awaamiirta ay noo keeneen hadday muxarimaad yihiin iyo hadday manhiyaadba yihiin si guud wixii shareecaduba aan waafaqsaneen in lala dagaalamo hadday gacan tahay hadday lisaan tahay haddii qalbiga oo laga nacay ay tahay marka waxaan leenahay wax badan waa la sheegi jiray tan way ka gadisan tahay waxaa galabta beeca ku galnay arrinkaas awal in aannaga kanay aan ka bilaabi doonno guryaheenna insha allaahu waana arrin insha allahu wixii hore la maqli jiray ka gedisan waa arrin insha allah degmada tuulooyinkeeda iyo degmooyinka jubbada hoose o dhan ka dhici doono iclaamka markuu idin soo gaaro waxaan leeyahay marka ummaddaas aan mas-uulka oga nahay xarakatu shaawal mujaahidiin oo annaga aan u tabalino umuurahooda berri hadday isku halaynayaan in annaga erga aan ka noqon doonno erga way soo dhammaatay dhowaana yay ahayd markii sidan oo kale ay wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ku dhawaaqday xamla dacwiya ciwaankeeduna yahay irshaadil ummaha ilaa sabiili rashaad waxaanay guud ahaan wilaayaadka islaamiga dardargelinayaan sidii ay bulshada ay maamulaan diinta u bari lahaayeen uguna hanuunini lahaayeen waddada toosan bannaanbax looga soo horjeedo ciidamada dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho bannaanbaxan ayaa looga soo horjeedaa ganacsade ay dileen ciidamada dowladda federaalka magacayga cabdicasiis xasan guushiyaal dhahaa waxaan ka cabanaynaa maxaan idhaahdaaye dil loo geestay walaalkayga igu weyn cabdinaasir xasan guushe walaalkay ganacsadow ahaa suuqa bakaaraha ganacsatada maxaan idhaahdaaye ka shaqaysatou ahaa ganacsadow ahaa waxaa lagu dilay ceelashbiyaha ceelashbiyaha gurigiisa wuxuu ku lahaa xarun karis dharka lagu kariyo gurina waa u ahayd xaruntii shaqaalo joogeena loo imaaday waxaan rabnaayaa la dhahay ninkii mas-uulka ah mas-uulkii marka loo wacayna dhaaway weydiisteen wuxuu dhahay nin aan ma heli karo ee mar kale ii imaada waa baxeen qadar rubisaacay maqnaayeen waa soo laabteen waxay weydiisteen lacagtii nin anay lacag hadda idinma heli karo mana idin sii karo ee markaa walaa idin siina waxaa wafoodo waxay dhaheen maxaan idhahdaa haddii idinka xooggaa wadatiin sintana u dhiibaa u yidhahan wax waa idin ogolaa laakiin haddaa xoog wadatiin wax ma dhiibaay haddaan dhiibayna xanuunka dhamiyaa la yidhi xabadaa lagu dhuftay ciidana meesha ka dhowaa xarunta ninka uu ka soo baxay dilaaya lixdan lixdan mitir ma dhammeen waxay isu jiraan jagboyntiga iyo meesha lagu dilay ee xarunta ciidanka lixdan tallaabo isuma jiraan marka waa soo daba kareen haddii cadaalad jirto oo ciidanka dhexdiisa waxaan dareemaynaa in raalli ay ugu ahayeen saddex ninay ahayeen laba jeeray soo laabteen hal ninaana dilay laakiin qof dhiiggiisa xaaraam uu kaa yahay inaad ku xadgudubto dil toogasho ah keligaa ku xukunto nin askari ah ka tirsanaa ciidanka ee afar iyo tobanka oktoobar guutadaasu uu xukumo ninna la yidhaahdo nuur dhacdadaas waxay u dhacday si qaabdaran aniga wiilka la dila walaalkay waaye walaalkay haddii la dilay ninkii dilay waa fakaday maanta aad soo dhejisay asagoo dhaawacana aan kuu sheegay dhiiggiisu oo qoyan yahay ciidankaagii waana dilay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jabhadaha mucaaradka ku ah dowladda xabashada ethoobiya ayaa ku gacan seeray wadahadal ay la galaan abey axmed cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa